shacab caraysan iyo ciidamada booliiska laba qof ayaa shalay galabtii ciidamada ilaalada duurjoogta ay soo dileen kuwaas oo la sheegay in ay ciidamada duurjoogta ay ku soo qabteen hilib midka geriga haddaba shacab ka caraysan arrinkaasi ama ehelada dadkii shalay lagu dilay meel ka baxsan magaalada wajeer ama afarmeelka majeer ayaa waxay hadda isu taagan yihiin laamaha ammaanka gaar ahaan ciidamada booliista waxaa hadda dadka lagu kala fiijinayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo sidoo kale xabadda midda nool oo dadka lagu kala eryayo waxaa sidoo kale arrinkani ama dhacdadani ka hadleen qaar ka mid ah wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer ee laga soo doortay ee deegaanada ismaamulka wajeer iyagoo sidoo kale faahfaahin ka bixiyey in ay ka un yihiin sida ay ugu dhaceen waxa ayna sheegeen inay u baahan yihiin in faahfaahin ee deg deg ah arrinkaasi laga bixiyo waxaan leenahay arrinta foosha xun oo shali ka dhacday afarmeelka barwaaqo oo lagu dilay laba carruur ama laba wiil oo reer wajeer ka mid ah si arxandarro ah oo loo dilay ay dileen qolada k w s waa arrin aad u fool xun waan cambaaraynaynaa waxaan aaminsannahay ragga arrintaas gacantooda sharciga ku qaaday oo nimankaa dilay naftooda inay burcad yihiin maxaa yeelay waddankan sharciga ka shaqeeya ninka qalad iyo makooso lagu helo waxaas xaq u leeyey in maxakamad la keeno oo lagu caddeeyo waxaan leenahay arrinta iid eh sida uga dhaqsiga badan waa inay dawladda tallaaba ka qaaddaa ragga asage ayaga iyo qoryahooda waa in la keenaa oo maxakamad la geeya oo arrintaa lagu caddeeya ilaa ay taas dhacdo annaga deegaan ahaan dad ahaan dadka waan la hadlaynaa xiisena waan dejinaynaa laakiin waxaan aaminsannahay miyidkaanna ma duugayno ilaa ilaa dhakhtar imaado nimankan waxay ku dhinteen iyo qaabka lagu dili noola sheego annaga ma fadhiisanayno waxaan leenahay sida uga dhaqsiga badan waa ragga ayaga in maxakamad la geeyo oo dembiga lagu caddeeyo asalaamu calaykum
waxaanahay siina jiifka hore barwaaqo awalan waxaan u tacsiyaynaa dadkii eheladii dadkan ay ka dhinteen waxaan leenahay sabar iimaan booleenaysaana sida odayga jebinka aad sheegay annaga haddii odayaashii madaxdeenna inaan ka shaqayna nabadgelya dhan kastaba arrintan foolxun oo dhacday waa ka xunnahay waxaanan ka codsa dawladda in tallaaba u dhaqsiba in la qaado oo nimankaas la qabto waayo taas kale ay xasilooni keeni karta waddanka sharciga ka jira qof liska dila hatta hadduu dembi leeyahay waxaa shar in la qabto oo maxkamad la geeyo haddii laakiin nin walba nin iska dila waxaa dhacdo waddanka inaa dawladba ay ka jireen marka dawladda in kastoo haddaan la soo hadalnay waxaan ka codsanayn amaan u baaqayna in tallaaba dhaqsiba in laqa nimankaa la soo qabto waxaan kaa dadweynahan leennahay buuq iyo mudaharaad waxaas keena ma laha khasaare iyo dhibunbaas keena in laisdejiyo waayo haddii taan rabshaka haddii la suubiyo tallaabadii laqaali lahaa la qaadi lahaa yaa marka dib u dhaci amaa dadkan xaqood inay dhumaan waxaan codsannay marka hore waxaa loola sheegay in la qoro riboort waa la diiy taasa waa la ogolaaday waxaan codsannay dadka in lasoo qabso in la soo qabto iyo niman specialist oo arrimahan xagga meydta ku soo inay imaadaan oo basmanta ku soo biyaan kadibna dadkaa la duugo
halka waxaan u nimid awalan waxaan rabnaa inaan u tacsiyeyno qaraabadii ilmahooda si xaqdarre eh loo dilay oo maaragtay aad iyo aad waxaan waxaan la qaybsanaynaa murugta iyo xanuunka waxaan dhahaynaa booleni dadkii naga dhinteen allah u naxariista dhalinyaro dembilaan la dili oo maarata la dulmi waaye intaas waxaa ka zaa'id marka oon rabnaa inaan sheegno oon rabnaa inaan la hadalna dadka dawladda amniga ku shaqo leh nidaamkan maanta wajeer laga bilaabay nidaam noo qalma ma aha nidaam xaqi ma aha si dulan oo gardarre ah ayaa dadkaas lagu dilay waxaan aaminsannahay nimankii nimankaas sida loo dilay u dileen iyo al-shabaab tilla aan ka cabsanayno oo dhibka waddanka ku haysa inay isku mid yihiin waxaan rabnaa inaan la hadalna security aan u sheegna sida ugu fudud oo u degdeg badan dadkaas in lagu keeno maarata sharciga inaan xasilooni ku joogno arrintan keeskan aan dhuminin keeskan inuu noo hergelo haddaan rabno oo annaga liidaskiin aan nahan ilaa saaka ilaa xalaan soconne arrintan aan ku jirne waxaan rabnaa inaadna ixtiraamtiin arrintan amaraa laga qaadana ee in dadkaas maxkamadda la keeno oo amar laga qaado aan ku tala jirna xaqa wiilishayn aan dhuminin tan oo kale ma dhici doonto tan inay u dambaysaan ku talagelaynaa inay mar damba ay k w s ay ku dhaqdaan dembigan oo kale wabillahi watawfiiq